xaalada dalka yemen inay kasii darto maogi wax macna soo roonaanshaha ma ujeedo maalmihii ugu dambeeyey jafreymo lixaad aan ugu dhacay dalka yemen gaar ahaan sanca markii hore waxay ahaayeen dagaalada waxay ka socdeen qadan iyo tacis iyo yani meelahaas ay ka socdeen balse maalmahan dambo maalintii jimcaha iyo sabdigii iyo axadii iyo maanta oo isniin waxay ka socdaan sanca ma garan waan gartay sidaan ka warqabno askar kan u dhalatay waddanka imaaraadka waa ku dhinteen kuwo kaloo carbeedna waxaa la sheegaya inay dalkii soo galeen arrintaasi dadku welwel intee lagba ka qabaan wallahi arrintaas way jirtaa yani askartan oo manaha khaliijkan inay ku dhinteen kuwan kalonto yemenna ay soo galeen balse ilaa iyo hadda sanca gudaheeda siyema gelin daafaheeday taagan yihiin sida laleeyahay dadka qaxootiga eh oo soomaaliyeed oo ku dhaqan dalka yemenna warwar weyn ay macnaha arrintaasayto ay ka muujiyeen balse meel ay bixi karaan hadda malaha sababto eh basaska meeshay ka baxaayeen waa la joojiyey oo bas baxaaya ma jiro aduucadan ay aadi lahayen ama muqalla aadi lahaayeen ama meelaha xeebta usii dhawaan lahaayeen yani waxay ku jiraan gootoon ma garan waa tahay soomaalida xafiiskiina lasoo xidhiidhay tira ahaan iminka inteed ku haysaan wallahi soomaalida xafiiskeed masoo xiriirtay ilaa iyo hadda afar kun iyo sideed boqol waa dhan dadka macnaha ilaa iyo shalay ilaa daraad iyo sii ka horreysay yani nagu soo yaacaayo oo dhahaayo maxaa noo qaban kartaa maxaa samayn kartaa waxaan qaban karna malaha annaga ayagaa la midnahay yani nafsadda ay ayaga leeyihiin oo kaleentaan leenahay wax yar waxaan annaga macnaha aan ku dhaanaa in aan hay-adihii iyo macnaha u n kii aan la xiriiri karno haddii aan ula xiriirinayna u n ki wax jooga male ilaa iyo laba qof oo macnaha sanbalahaan loo dhigay meesha u n ki waa faarjiyeen yaan la dhihin yemen laba qofood oo yemeniyiin joogaan oo macnaha waxay qaban karaana malaha labadaas qof ama go-aan ay gaari karaana malaha dadka aad sheegtay ilaa afarta kun gaari ma waxay ku nool yihiin magaalada sanca ha sancay ku nool yihiin iyo dad ka yimiday cadan oo macnaha usoo qaxay samca iyo dad ticis ka yimiday oo usoo qaxay ticis intaba way iskula jiraan ma garat
waan gartay marka xaaladda nololeed ee dadweynahaasi waa sidee wallahi xaaladda nololeed aaday uculus tahay sababto run ahaantii yemen dadka waxay ku nool yihiin waxaa kuu sheega gaasa waxay korsadaan raashiinka koronto horta maba arkinba ilaa muddo laba bilood kudi dhawaad ma arkin wax koronto ah taleefanada waxaa lagu shaahinsadaa mateero dadka oo shacbiga ay leeyihiin oo macnaha aad diideysid boqol riyaalka aad taleefanka saba boqol riyaal aad diideysa ilaa intay ku habadweysamo dadka korontada xaggeeda yani maba aragnaba koronto waa ka cuursanay maxaa kusoo haray gaaskii gaaska isagana cariiday ku jiraa wuxuu ka imaan jiray maarib iyo maxaa ku sheega shabway dhulkaas maxaad oo ka imaan jiray dhulkiina hadda wuu xiran yahay oo go'tana ku jiraan balse hadda weli waxyaalihii hore ooy macnaha ay keydsadeen magaalada kusii jiro oo macnaha si oo macnaha lagu gataa suuq madow oo yani markuu laba kun ahaan jiray lix kun oo kale la iibsadaa ma garan maxaa markaa iminka dadka u qorshaysan ku sugan magaalada sance ee ku haray ee soomaalida ah wallahi waxa uqorshaysan mid wuxuu ilaahay uqadaro ah uqorshaysan dadkaas hadaysan dariiq helin kulleyba waxay la mid yihiin un macnaha dadka u dhashay wadanka oo macnaha iskaga dhex jiro oo dagaalada ay ku qasbeen ay la mid yihiin sababtoo ah haddii ay carabi lahaayeen ay aadi lahaayeen ama maka ama aan ku sheegaa mukalle ay aadi lahaayeen labada dariiqba waa xiran yahay oo dariiqna ciidamadaana joogo dariiqna ciidamadii kaletaa joogo ma garan labada dhinac ee dagaalamaya dadka soomaalidu wax saameyn ama ku yeesheen ama dadku si fiican ma idiinsa dhaweeyeen dadka yeman ku nool ee u dhashay soomaalida waxay saameyn ugu yeesheen waxaa warwar badan geliyey joornaalka oo yimantoo lagu soo qoray askar ee imaaraadka soo tababartay oo soomaali eh aa ku jirta ciidamada dagaalamaa arrintaasaa warwar badan gelisay oo sida yani meelan ka baxnana malaha yani waxaana nalaleeyahay soomaalida dagaalamaysa imaaraadka wasaa yani waxaa ku jiro soomaali arrintaasna anaga sida runta uga beeneyn waxaan dhana anaga macnaha soomaali banaanka ka timid ama imaaraad la socoto yemeniyiinba imaaraadka ay la socdaan oo macnaha dagaalada ku jiro balse dadkan soomaalida oo qaxootiga oo dalka kiina kusoo qaxay ma aha dadka dagaalama idinka idila mid yihiin oo waad idinla joogaan duruufta ida haysana way haysaa